madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa dhagax dhigay terminaalka garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo si casri ah loo dhisayo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ka hadlay dhagaxdhigka terminaalka cusub ayaa sheegay in terminaalka muhiimad weyn uu leeyahay bulshada reer koonfur galbeed islamarkaana ay tahay tallaabo dhanka horumarka loo qaaday maanta waxaa sharaf noo ah in horumaradii ka socday garoonka diyaaradaha ee baydhabo qayb ka mid ah aan dhagax dhigno qaybtaasoo ah terminaalkii muddo badan lasoo sugayey oo qalabkiis uu ka yahay ayna dhisaayaan shirkadda asal oo runtii eeraboorka shaqo aada u fiican ka qabatay marka sharafay noo tahay horumarada iyo quruxda iyo wanaagga ka socda eeraboorka baydhabo oo aan rajaynayno ama uu yahay inuu noqdo eeraboorkii labaad ee soomaaliya marka muqdisho laga tago dadaalada iyo dhismaha iyo wakhtiga la geliyey ujeedka annaga ugu weyn uu yahay inay diyaaradaha ugu waaweyn ay ka kacaan kuna soo degaan oy isticmaalaan ay tahay hadday u shaqaynayso si ka ballaaranna uu u shaqeeyo eeraboorka si ka weyn oo ka mug weynna uu u shaqeeyo waa sharaf noo ah runtii waxaan u mahad celinaynaa madaxda iyo ugu horeeya wasiirka iyo maareeyaha iyo maamulka eeraboorkaba aaday u mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa shirkadda asal oo runtii qalabkan quruxda badan iyo naqshadan quruxda badan oo gadaal ku dhegan oo lagu dhisaayo terminaalka noo keentay aydagana aaday u mahadsan yihiin wuu sii socon doonaa